الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا weli adabkii iyo adaabtii iyo tacliimtii ama tacalumkii ayaa inoo socday waxyaalihii inoogu dambeeyeyna waxaa kaba mid ahaa bal isagoo inoo soo naqliyey iyadooy hadiyada aqbalkeedu ay sunnaba tahay oo laynana faray rasuulkii ilaahayna sidaa yeeli jiray inaanu aqbalin maxamed ibn alxasan hadiye loo soo hadiyeeyey isagoo kaba baqanaya in arrintu yar qaradkii ama ujeeddadii hadiya lahaan jirtay ana yeelanoo madalla ay naftii ama cilmigii uguba sugnaato welina umuurtaa kuba tacalluqsan dee ruuxii daalibka ahaa inuu iska ilaaliyo damacu dadka amwaashooda damaco bal taas baa weli inoo socdo iyadoo arrintu ay tahay in xurmadii cilmiga haybadii iyo cisadii uu lahaa ilaalin la dhowrayo ama ilaalin la ilaalinayo wuxu uhi markaa musanifku waxukiya ana shaykha fakhr alislaam alarsabindiya jamaca qushuura albidiqi waxukiya waxaa lasoo naqliyey bal saasaa lasoo wariyuu leeyahay dee inay sugantiyo in kale ilaah baa og ana shaykha shaykhii fakhr alislaami alarsabindiya bale sheekhan fakhr alislaam isagoo markaa hore fakhradiin laqabkiisii hore uu usoo sheegay waa waana isla mid horeynu u soo aragnay safxadii labiyo labaatanaad baan kuba soo aragnay kolley markaas baana magaciisa iyo bal waqtigii uu dhintay iyo wax ku tacalluqsan soo sheegay waayo waa ninkaa hore fakhradiin aynu usoo marrayn weeye fakhralislaamkan ayaa waxaa lasoo naqliy wuri sheekhaasi jamaca qushuuralbidiiqida iyadoo faqri iyo baahi ay jirtay waxaanu muddo cunin inuu bidiiqi ama xabxabkii matalan qushuurtiisii sare oo markii wax laga cunay waa diirkiisiyo taa intuu urursaday uu uriyey almulqaata la tuuray fii makaanin meel khaalin meel cidlaa lagu tuuray oo dee meel dadku arkaya kamuu urursanee meel cidlaa lagu daadiyey markii wixii nafciga lahaa lagaba cunay almulqaati baa idin xarakaysanee dee qushuura way nasbisan tahay taas baani nacti u tahay oo ta'da fatxa xarakaynaysaan jamaca qushuura albidiikhi almulqaata qushuurtaasoo almulqaata lagu tuuray fii makaanin khaalin ayuu ururiyey oo urursaday oo faqasalaha uu maydhay waa kalaha dee waxa weeye uun markaas baahidii ama muddo inaanu wax cunin baa tan ku xambaarto uu cunay fara-atu waxaa aragtay jaariyatun haweeney khaadimo ahayd baa aragtay fa akhbarat way warantay oo bidaalika ficilka kaba dhacay fakhralislaam mowlaaha ninkii sayidkeeda ahaa ee ayna adeegaysay ayay u sheegtay ugu warantay faitakhada lahu dacwatan wuxuu u sameeyey isagii dacwo macnaha cuntuu u sameeyey isaga daraaddii wadacaahu dacwadii ama saniicadii ama dee weliimadii aduw iyo cuntadii uu sameeyey buu dacaahu ugu yeedhay ilayha ila dacwati buu ugu yeedhay falam yaqbal isaguna suurada muu aqbalin lihaada lihaadaadu waa dee arrintaa ayuu marka horeba uu soo sheegay uu isagu ku tacliiliyey inaanu aqbalin maxamed ibnu xasan hadiyadii oo wuxuu inoogu soo tacliiliyey limaa ra'aa ana fii dalika madallatan linafsi oo ujeeddadu waxaaba dee si aanay arrintaas madalla ugu sugnaanin naftiisa iyo cilmigan uu xambaarsan yahay ayuu tii isagoo halkan kale baahi ay tan ku xambaartay uu haddana waa si uu qalbigiisi iyo naftiisii uga dheereeyo damac amwaashoodii iyo waxaas iyo wuxuu arkayo cisadii cilmiga inay yar dhaawacayso dhan si uu gaba dheereeyo ayaanu suuradaasna aqbalin oo lihaadadu waa liajli dee waa arrintaa hore inuu soo sheegno ah si lianlaa yudilla dee waxa weeyaan lianlaa yakuuna fii dalika madalla linafsi wahaakadaa haddaba saas oo kale yenbagii waxa u habboon lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay an yakuuna daa himmatin caliya horta himo sare inuu leeyahay ayaa u habboon oo laa yadmacu aan damc ahayn fii amwaali innaasi macnaa himo caaliya inuu leeyahay inuu wax alla wixii sharaftaa cilmigan uu sido aynu waxa weeyaan dhaawacayo o dhanna uu kaba dheeraado aanu idna damcin damac ka gelin dadka xoolahooda qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam iyaaka waddamaca fainahu faqrun xaadir macnaa waxaad iska jirtaa ka digtoonaataa naftaada kaba dheeraysaa damaca waayo waa faqri xaadira damac maaha faqri la soo socda faqri la filanaya maaha ee kol hadduu ruuxu dee kaa dadka amwaashoodiiyo waxoodii damcaya yahay xataa hadduu isagoo waxaysan ziyaado uu doonayo damac uu ku jiro markaasaabuu faqri kuba jiraayo waa faqri xaadire iska jir bal xagga hoosena cidda warisay waxaa inoo sugan raqmiga labaad ama raqamka labaad akhrajahu dabaraaniyu fi lawsat bilaf iyaakum wadamaca fainahu huwa alfaqru lxaadiru bimacnaa lafdiga dabaraani mucjamkiisa dhexe raqamkaa kuba sugnayd lafdigu waa kaa iyaakum wadamaca fainahu huwa alfaqru lxaadir haysamine kitaabkiisan majmacu zawaa'id ayaa wuxuu ku yidhaahaa oo kutub mucayan oo lixa ayuu wixii ay la dheeriyiin lixdan kitaab ee usuusha laydhaah ama umuhaadka laydhaah buu ku ururiyey kutubtaa waxaa lixdaa kaba mida saddexdeed mucjame uu leeyahay dabaraani alkabiir iyo alsagiir iyo alawsat saddexdaas macnaa bal kutubtan uu ururinayo sida musnadka imaam axmed iyo macaajimta dabaraani iyo waxa uu sameeyaa bazaariyo haddii xadiidkan iyaga ku sugani uu ku sugan yahay bukhaari ama muslim ama abuda asxaabu sunan mid ka mida uu ku sugan yahay kitaabkiisa kuma soo dhigto uu iska dhaafaa haddii laakiin xadiid kutubtaa kuba sugan sida musnadka imaam axmed iyo macaajimta dabaraani oo ku sugani uu jiro laakiin aan usuushii lixda ahayd aanay warin markaasuu shardigiisa ay tahayo xadiidka uu dhiganayaa sanbuu majmacu zawaa'id waa waxyaalihii ziyaadada ahaaye kutubtaasi ay la dheeraayeen usuusha lixda ayuu ku ururiyey waana kitaab weyno dee kollay isagoo asaanidoodii xadfay buu ururiyey malaa markii hore dee gaar ahaan baabuu kala saaraya laakiin ugu dambeyn waa sheekhiisii taladii dee saynudiin alciraaqi ayuu isu geeyey waana kitaab madbuuca muntashira oo dee dabacaadka qaar toban mujallad ay kuwa madbacaysayiin kuwana maca farista marka la eegayo ay ka badan yihiin daba kaas weeye nuurudiin alhaysami imaamkaa la yidhaah baa le ayaa meelaha ugu dambeeye weeye kitaabke ayaa muxuu ku yidhaa wasakhaawiyi fi lmaqaasid almaqaasid alxasan nooxan filaya maalin dhawid baan soo sheegno sakhaawi isna maqaasidkiisana axaadiista mushtahirka uu kaga hadlo fi muxamed ibn abi xumaydin wahuwa mujmacun calaa dacfi adugu bal nin moxamed ibn abi xumayd la ydhaa waa labadoodaba ayaa hadalkoodu iyo xadiidkan laftigiisan aan soo naqlinay markaa xagga inuu daciif yahayna way isku raacsan yihiin culimadu albanno kitaabkan daciifuuljaamic dee waxa weeyaana wuu ku daciifiya bal waxaa kaloo jira xadiid xaakim mustadragiisa ku sugan oo lafdigani kuba soo arooro halkan aanan kusoo qorin oo lafdigiisu yahay calayka biliyaasi mima fi aydi nnaasi wa iyaaka waddamaca fainahu lfaqru lxaadiro isaga huwada halkan hoose inooguba sugan kumay sugnayn oo matnigu uga dhowaakaa oo macnaa waxaa korkaaga ah aada laasimtaa waxaa dadka gacmahooda ku sugan inaad kaba quusato iskana jir damac waayo faqri xaadira weeye markaa waxaad la socotay wasalli salaataka wa anta muwadicun wa iyaaka wamaa yuctadaru minhu salaadaadana tuko adigoo hawadaadi iyo adduunyadaadii ka tegayo ruux dee adduunyadiisii kaba tegayo isla tanaa kugu dambaysa qalbi khaashica oo xaadiruu kuba tukadaa oo wax kale aanay kuba jirinoo salaadiisan buu u jeestaa haddaba saas oo kale salaaddii u tuko iskana jira waxa lagu cudurdaarto marka horeba dee ficil iyo qowlba waxaa hadhow dee intaanu toosnayn aad u baahanaysa ciddii dee inaad dad kale uga cudurdaarato taa marka horeba iska jiro oo iska ilaali balkaasna xaakim ayaaboo lafdigani waa kuba sugnaa kitaabkiisan almustadrak cala saxiixaynna lafdigu waa ku sugan yahay bal adigu macnuhu waa macnaha inoo soo arooray walaa yabkhalu ma bakhaylayo bal waa haddiisana xarakada aan ku soconno dee xarakada waa xarako qalama oo laga yaaba kuwii madbacadu ama dee nuskhadii laga madbacaynayo inaysan xarakaysnayd waan dee jasmin karnaa hadalku siduu ahaaba oo walaa yabkhal yaanu ku bakhaylin bimaa cindahu agtiisa waxaa ku sugane min almaali xoolaa bal yunfiqu calaa nafsihi wa calaa gayrihi naftiisa iyo keyrkiibaa ku nafaqayo bal horta isagu naftiisa ha ka gooyo damac mima fii aydi naasi uu damco taasi waa mid hadduu wax hayo oo wax maala uu hayana yaanu ku bakhayline naftiisa iyo dadka kaleba dee ha ku nafaqeeyo ilaah baana ciwadkii siinaya wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu oo isagoo dadka waxa weeyaan qalbigiisii iyo naftiisii ka goynaya inuu dadka waxoodii iyo amwaashoodii damco hadduu xayana isagu infaaqaha laba yimaado wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waa sida taale isage annaasu min khawfi lfaqri fii faqrin bal xagga hoose iyada waxaa qoran raqamka saddexaad lam ajidhu macnaha ujeedadu xasba itilaaci iyo tatabuc iyo baxdiga iyo xataa kutubta daciifka un ururisa haba noqotee imay suurtogelin lafdigan inaan soo helo kollay nuskooyinka kalena ee kitaabka oo dhowr nusko kalea dee meelaha ama tasharax ha noqoto ama kuwo kale ha noqotee ayaa jira waxa iyaga lafdigoodu ahaa annaasu kulluhum fi lfaqri makhaafata alfaqri bal taase laakiin waa isla macneen macnuhuna waxa weeye dadku markaan dee ruuxu haddii ilaahay qanaaco siiyo waxaan kolba ilaahay siiya uu ku kaaftoon yahay waa ruuxu qani ah oo sidee xadiidkii ahaa laysa ama xadiidkii saxiixa ahaa laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina nafs qaninimadu ma aha xoolo badanood leedahay ee qaninimada dhabtee fiican ee wanaagsani waa nafta qaninimadeeda ruux xoolaha ayaa kol aduu haddana masiid dalbayu kolba intaa ku dadaalayo waxani aan u muuqan xaggii qalbiga faqiir buu kaba yahay ruuxii qaanic ahaa ee wixii ilaahay siiyey ku qancaya kaas baa qani ah haddaba tanna dadku markaa intay kolba uusinayo faqri uu ka cabsanaye faqrigan uu ka baqanayo taasoo kale waa qanaaca meeshii ma jirto kolle faqri buu ku sugan yahay oo dadku guud ahaan baa faqri bay ku sugan yihin xaggee faqriga kaga sugan yahay xataa kii waxayeyna min khawfi lfaqr waa faqrigan usilay malaa intadaa kaa kala daadan waxaan faqrigu kaba baqanayo ayay faqri kaga sugan yahin macnuu waa taas maqsuudka laakiin xadiid ahaan waynoo sugan yahay xasba itilaaci maan helin weeye oo bal imanka sidaanu rasuulka ilaah horta uguma tiirin karno haddaynaan wax kale iyo raad kale xataa dee daciif ahaanna kumaan helin weeye wa kaanuu waxay ahaayeen waa dadkii ahlucilmiga fi zamani alawali zamankii hore yatacalamuuna kuwa barta alxirfata shaqay baran jireen ama farsamo uma yatacalamuuna alcilma cilmigay haddana baran jireen maxay saa u yeeli jireen xataa laa yadmacuu fii amwaali nnaasi si aanay u damcin dadka xoolahooda hongurigoo geli xaggaa ama aanay u damcinba oo horena waa kii inoo soo sheegay iktisaabka iyo iyo marka la eego dalabkii cilmigu inaanay dee isanfiyayna ruux hadduu baahdo yaanu meeshii uun iktisaabkii iyo kasbashadii naftiisii wada siinayna dee waqtigiisuna ha habaysto waqti waxa uu u baahan yahay uu kasbado iyo waqti uu cilmiga dalabkiisi iyo mudaakaradi iyo muraajacadii uu laba yimaado marka halkana wuxuu sheegayaa dadkii hore bal culimmadii hore inay dee si ay uga badbaadaan damac mima fii aydi nnaas xirfo inay baran jireen farsamo iyo wax adigu bal ay dee kuba wax ku kasbadaan ay baran jireen dabadeedna ay cilmiga baran jireen waxa taas ay ula iman jireenna waa iyagoo ka fogaanaya in qalbigoodaba ama naftoodii dee ay dabacno marka aanay waxayn inay kolle daan waxayn kolley damacaasi waa laga yaabaa inuu yimaadeen fii amwaali nnaas oo kolle bal arrintanuu inoo tilmaamay waxa inoo caddaynaya ama ina tusayaba culimada raximahum ullahu tacaala dawaaif aada u badan oo kaba mida ayaa waxay xambaarsan yihiin nisbo xirfo loo nisbeeyey bay xambaarsan yihiin oo nisbooyinkoodu dee san imanka ama qaryadoodii ama magaaladoodii ama beledkoodii guudba loogu nisbeeyo kolkol nabataba loogu nisbeeyo in badan oo kaba midana waxay nisbadoodu ay tahay xirfo iyo shaqo oo saasaan arkaynaa culimadii kuba arkaynaa dee annajaar alxadaad alsabaaq ama ibnu sabaaq oo kale alxalwaaniga aynu imaka soo marno oo kale alqasaar alrawaas oo kan madaxa iibiyo iyo kalaa madaxan dee marka neef madaxyada asamaak waa kalluunkiiyo waxyaalahaas asamaan saabu dee saalixin samaan oo kale azayaat iyo asamaan laba yidhaah alqasaab alqafaal oo qafaaladu aimada shaaficiyada labanoo waaweyn oo kaba mida malaa kuwa ugu shuurowsan oo midkood farsamadaasulaa ilaa soddon jirkiisiio dee weliba heer saruu kaba gaadhay soddon jirkiisii dabadeed buu cilmiga bilaabay isagoo haddana maqaam aada u sarraysa kaba gaadhay iyo bal dee kuwo kaloo badan oo magacyadaas leh ayaa jira oo waxaa loo nisbeeyey ay tahay xirfooyin iyo shaqoo kale albazaar imaamkan weyne muska kitaabka weyn ee xadiiska aleh oo kale albazaar sawaati aan abuxaniifiya kuba soo marray bal adugu xirafta culimada loo nisbeeyey weliba ay culimo waaweyn oo aada u badani kaba yimaadeen jaanibkaa xirafiyiinta ama xaggii xirfada iyo shaqo jaanibka ay kaba yimaadeen aad bay uga badan yihin oo ma koobi karno haddaba taas buu sheegayaayo waxa taa keenayeyna wa xataa laa yadmacu fi amwaali innaas wa fi lxikmati xikmada waxa ku sugan buu leeyahy man istaghnaa bimaali nnaasi iftaqara ruuxa ku kaaftooma xoolo dad oo ninka aabigii siiyey hebel baa wax ku siinaya halkanaad wax ka heliyo taas iyo qadnimadiisiyo taasi ay tahay kaasi waa caydhoobayaa dee waxaa laguma qani noqdo waalcaalimu ninkii caalimka ahaana idaa kaana hadduu ya damaacan ku damac badan oo had iyo goor dadka waxaa gacmahooda ku sugan ama madaxdii ha noqoto tujaartii ha noqoto dadkii kale haba noqotee arrintiisu damaca aytuu damaac yahay lam tabqa lahu uma hadhayso xurmatulcilm oo ruuxaa dee had iyo goor dadkii wax kaba doonaya dadka agtooda mansilaba kuma yeelanayo bal ruuxay nocayaan buu noqonayaa ninkaa wax weydiisanaya xoolihii hadday jecelyihin maba jeclaanayaano xurmadii cilmi lahaa iyo sharaftii cilmi lahayd agtiisii baaqa kuma noqonayso walaa yaquulu bilxaqi geed kalena dee waxa weeyaan waa af waxunay xishood oo xaqii ma odhanayo dee ciddaa wax ka doonaya ama wax kaba damcayo ina xaquma sheegayo walihaada saa daraaddeed buu kaana ahaa yatacawadu mid magan galay ilaahay saaxibu sharci sharciga saaxiibkiisu sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka ilaahay buu ujeedaa minhu min adamac ilaahay buu wuxuu weydiisan jiray inuu ka ilaaliyo oo markaa damaco ilahay buu ka magan geli jiray wayaquulu wuxuu odhanaya dee bal matala taas acuudu billahi min damacin yudnii ilaa damacin tan buu odhan jiray acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa min damacin damac baan ilaahay ka magan gelayaa yudnii dhowaynayo oo ii dhowaynaya ilaa dabacin waa dabacu ba'du way fadxisan tahay saadee xarakadaaba inoo xarakaysan waana addanas waalcaybu washayn waa waxa ruuxa ceebaynaya ku noqonaya dee waxa weeyaan ceeb iyo taa ku noqonayo haddaba damac igu rida ii dhoweeya waxaa dee ceeb iyo foolxumo taas baan ilaah ka magan gelayaa taas buu odhanayay kolle cidda warisayna sakhaawi kitaabkiisa maqaasid min tamaam laydhaha fawaa'idiisa ayuu u tiiriyey laakiin lafdigu muxuu ahaa acuudu billahi min damacin yajuru ilaa min damacin yajuru ilaa dabacin waana isla macnoon axmed iyo xaakim iyo mucaad ibnu jabal isagoo marfuuca waxay kaba wariyeen istaciiduu billahi min damacin yahdii ilaa dabaco tani waaba amar ilaahay waxaa ka magan gashaan axmed iyo baa wariyey iyo xaakim iyo kollay meelahu kuba sugan yihina waa taas damac ilaahay ka magan gala idin idinku hanuuniya idin gaadhsiiya wax dee ceeb iyo shayd iyo ay kuba sugan tahay xaakim isagutu ka cabiray hada xadiisun mustaqiimu lisnaadi walam yukhrijaahu markuu walam yukhrijaahu xaakim yidhaahna wuxuu uga jeedaa bukhaari iyo muslim xadiidkani sanadkiisu waa toosan yahay ee kitaabkiisana waxaabuu ugu talagalay walow dee markaas waxyaalo kale ka duwan shardigiisiyo badani ay dhacday axaadiis uu leeyahay bukhaari iyo muslim baa ka tegey inay wariyaan bay ahaydba kuwoodii bay laba mid yihiin ayaa uu doonay inuu ku ururiyo sanbaaba almustadraka loo magacaabay oo dabcana cala saxiixin buu axaadiis soo haleeshiisanaya uu leeyahy kuwanba kuwoodii bay laba mid yihiin ama ay kuba dhowyihin laakiin in badan bay dhacday kuwa aan shardigoodii ahayn kuna dhoweyn bal daciifa bal mawduuca inay isaga waham ahaan ugaba dhacday inuu kitaabkaa kuba sheego cibaaradiisu tan weeye waaqarahu dahabiyu waaqarahu dahabiyuna waxaa macnaheedu tahay dahabi baa wuxuu leeyahay kitaabkan xaakim buu talkhiis ku leeyahay la madbaceeyey oo la dee bal markaa dabcaadkii horena la madbacaysnaan jiray kuwa khulaasadiisu ay la madbacaysantahayna uu jiro talkhiiskaas marka uu xaakim hadal yidhaaha ayuu isaguna bal xadiidkii dee waa kii xaakim kaba hadlaye ayuu isaguna hadal ku leeyahay in badan waa khilaafaa dee awqaadda qaarkeedna waatay ka cabiraan uu ku sugay iyo sakata canhu dahabiyo uu ka aamusayo ujeeddadu cibaaradiisii unbuu kuba celiyaa ama waa kaba aamusaayo dee barhkoodii maka markay saa usoo dhigtaan waana iskaba badan tahay waa qarahu dahabiyo ay leeyihin hadalkan xaakim yidhi hadduu yidhi waa saxiix calaa shardi albukhaari oo kale ama calaa shardi muslim ama dee saxiixun taas oo kale iyo isnaadkiisa saxiixa markuu isaga ku daynayo ama cibaaradiisii kusoo celiye waa ku waafaqsan yahay wey marka aqarahu dahabiyo iyo waafaqahu dahabi iyo sakata canhu dahabiyo intaba way ka cabiraanoo wax kaliyun bay uga wada jeedaan bal allahuma hadal baa meeshii iman kara in aamuskiisan dee ma waafaqitaan uu ku waafaqay dhammaan baa laga wada dhigayaa mise dee kolley wax kala imanaysa laakiin waa cibaaro dee kolley in badan albani iyo amtaashe ay badsadaan oo ah in dee waafaqahu dahabiya qarahu dahabiy iyo macnaa san uu isagu yidhi hadalka muu keenin kumuu bushin si uu meelo kale ugu bushiyo waa ku waafaqsan yaha macnuu yahay laakiin wadakara muxaqiqu lmusnadi ana isnaadahu daciifun qolooyinka musnadka imaka taxqiiqan badan ee imaka kontonka mujalad lagu madbuceeyey way kan wax ka soo naqlinaya meelahan oo dhan shan iyo afartanna waa kitaabka shanna waa faharis kolley shucayb arnauud baana ka madax ahaa oo ishraafinaya laakiin dad kaleo kala duwan baa la wadaagsaday waa muasasatu rasaala dabcadan ay soo saartay musnadka ugu ballaadhan uguna badan bal iyagu waxay sheegeen oo dee waxa weeyaan shucayb ha ha ishraafiya dad kalea kala qaybgelayo saas baan lafdiga u jamciye in sanadkiisa uu daciif yahay waana sida uu de albani daciifu ljaamicna uu kusoo arooriyaa alsilsila daciifana waa kusoo arooriyaay bal laakiin waa dee kaa waaridkaa xaakim iyona hadalkooda waa taan aragnayba wayambaqii waxaa haboon lilmuumini ruuxii mu'minkaa u haboon anlaa yarjuwa ilaa min allah inaanu wax ka rajayn ilaahay un mooye bacnaa rajihiisa ilaahay uu kuba koobo walaa yakhaafu aanu kaba cabsan ilaa minhu tacaala isaga xaggiisa un mooye taas baa ruuxii mu'minkaa dee iimaankan baaba taa keenaya wayadharu dalika markaa wayadharu uu muuqanayaayo dalika wuxuu ismushaaru laamayaa waa cadamu alrajaa'i ilaa min allahi wa cadamu alkhawfi ilaa min allahi taa weeye arrinkaa aan nidhi ilaahay un mooye cid kale ayaanu rajayn damacii dee dadka iyo xaggaa ha iska gooyo ha ka fogaado ilaahay un ha kaba cabsado arrinka caynkaasi wuxuu ka muuqanayaa hadday tahay dee inuu taa ku sifoobay iyo hadday tahay didkeen inuu ku sifooba waa labada xaalaba wuxuu ka muuqanayaa bimujaawasati xaddi sharci wa cadamiha xadkii sharciga ka gudubkiisa uu kaba gudbo amase la isagoo aan kaba gudbin isagaa sii tafsiilinaya intan matnigaan ka sugaynaa oo wuxuu leeyahay inuu ruuxani ilaahay uu mooye cid kale aanu rajaynahay ilaahay un mooye cid kale aanu ka cabsanahayn waxay ka muuqan kolba sharciga sida uu kaba yeelo dee taasi waxay kaba muuqanaysaa isagoo sharcigii had iyo goor ku sugnaado oon kaba leexan waxa weeyaan liajli hayrihi aan ugaba leexan haddii dee ay noqoto inaanu ruuxaasi tan kuba sifoobin oo ruux ilaahay keyrkii rajaynaya ama kaba cabsanaya uu yahayna taasna waxayna tusaya waa xaggii sharciga iyo mowqifkiisu suu ahaayo hadduu kaba gudbo sharciga xaddiisii tallaabo isagaa sii bastine waxay tilmaamaysaa dhinacii kale oo ujeeddadu labadan dhinacba xaggan sharciga si uu mowqifkiisa iyo dee halka uu kaba joogsanayo ama mujaawasa ha noqoto ama cadamkeeda ayaa taa inoo caddaynaya waana kan sii tafsiiriyo wuxuu idhi waayo waa hadal mujmala wayadharu dalika bimujaawasati xaddi sharci wacadamihi tafsiilkuna inta dambu inoogu sugan yahy faman casa allaha ruuxa ilaahay caasiya tacaala khawfan min almakhluuqi cabsi uu makhluuq ka cabsanayuu ilaahay u caasiyay eeg xaggii sharcigii markaa waa gudbay faqad khaafa hayr allahi ruuxaas ilaahay hayrkiibuu kaba cabsaday tacaala faidaa lam yacsi llaha tacaala haddaanu ilaahay caasiyin likhawfi lmakhluuqi oo markay daaco ilaahay iyo daaco makhluuq ay u gudboonaadaan daacada ilaahay uu qaato oo rabbi aanu caasiyin cabsi makhluuq daraaddeed waraaqaba uu ilaaliyo xuduuda sharci xuduuddii sharciga uu ilaaliyo falam yakaf hayr allahi ruuxaasi ilaahay hayrkii kamuu cabsan oo dee sii habboonayd ee la doonayuu ruuxaasi ku taagan yahay bal khaafa allahu tacaala waa nin ilaahay kaba cabsanaya wakada fi jaanibi arajaa'i rajaha jaanibkiisuna waa taasoo kale oon ruuxu hadduu bal waxa weeye mukhaalafo sharci ay ugaba dhacdo waxay ugaba dhacdeen waa isagoo cid kale wax ka quudaraynaya ama rajaynaya ayay mukhaalafo sharci uu sameeyey iyada markaa dee maxay noqotay rajihiisu waa dee cidda uu wax ka rajaynaya waa ilaahay hayrkii bay noqotay ama min hayri haddii laakiin mukhaalafo in sharci aanay isagoo dee cid kale rajaynteed iyo wax kadoonkood iyo isku dhoweynteed aanay isaga mukhaalafo sharci ugaba dhicinna dee arrintii kale la doonayuu kuba sugan yahay oo waa ruuxa ilaahay uun dee isagii wax ka filanaya wax ka rajaynaya bal matalan dee shareecadiisii kuba sugan ee rajo kayrkii iyo cabsi kayrkii aanay ugu xambaarahayn mukhaalafo sharci aanay uguba xambaarayn waana sidii la doonaya habboonayd wayambaqii waxaa habboon lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay an yacudda inuu tiriyo oo wayuqadira uu qadaro linafsihi naftiisa taqdiiran qadaritaan fi takraari xagga casharka ku celcelintiisa yacuddadu waa min alcaddi una ujeedadu ruuxii daalibka ahaa ee casharkii hadduu yimaado xalqadii buu soo fadhiisay darsigii buu dhegaystay laakiin markaa sheekhi darsigii dee ka baxay ayuu isaguna kitaabkiis ku laabay oo wakhtiga uu soo qaataa waa marka kitaabka waqtigiisi gaadho ee taasi wax alla wax uu ka baran karaa iyo wax faa'iidooy ugu sugani ma jirto malaa dee fadhigan iyo dhegaysi mooyaane saamic dadka caamadaba dhegaysigoodunbuu la mid noqonaya laakiin ruuxu haddii uu dee bal waxa weeyaan kitaabkii dee ku noqnoqonayo ku noqnoqonayo waa ka keenaya in casharkii ama wixii uu barto uuna sugnaado tii baanu umuurahan inoo soo socdo kaga hadlayaayo wuxuu leeyahay ruuxii daalibka waxa u roon bal inuu tiriyo oo qadar ama waxa weeyaan marka la eego waa inta gooree uu u suurto gelaysay inuu ku celceliyo casharkii ama keligii ha noqdo ama rafiiqa yeesho waana sida roon cid la wada raacdo in casharkii la leeyahy waa ta aada iyo aada usii fiican oo kolba mid lagaba dhegaysto wixii lalahaay oo dhan la isla xusuusto ruuxii kan wixii dhaafay ee kii kale uu sheegayo kani hadduu meesha san uu fahmay oo kii kale fahamkiisuu kala duwanya ay isu eegayaan oy dhici karta isagu sii lalahaa si ka duwan ba inuu qabsaday laakiin saaxiibkii uu toosiyo haddaba wuxuu leeyahay inuu qadar xagga takraarkiiyo celinta in tira uu qabsado oo uu had iyo goor uu ilaashado fainahu laa yastaqaru qalbu qalbigiisi ma sugnaanayo wixii qalbigiisii hagaag uguma sugnaanayo xataa yabluga dalika almablaga ilaa uu dee mablaga uu markii horeba qadartay tartiibsaday uu gaadho isagu tartiib buu laba yimi maaha tartiibtiisani inay laazim tahay ruux kasta inta uu ku fahmayo isagaa og waqtigiisu intuu u saamaxayana isagaa og oo isaga kuma xidhantee laakiin tan ka qaadanaynaa uun dee casharkii maalintaas keliya inaanad ubaahanayna xataa kuwii ka horreeyeyna muraajacaad u baahantayo inaad kuba noqoto tii baanu tilmaamayaa oo wuxuu yihi wayanbaqii waxa aboon lidaalib alcilm cilmiga kii dalbayay waxa uba haboon an yukarira inuu ku celceliyo oo sabqal amsi waa darsigii shalayto khamsa maraatin kii maanta waa ka badan yahay markaase waa shan goor wa sabqa alyawmi maalintii darsigeedii aladii darsigaasoo qabla alamsi shalay ahaa waa daraad oo kale casharkiisiina arbaca maraad dee waa dad dalaba cilmiyo mutafariqiin ahaa kuwa uu kaba hadlayaaye afar goor uu kuba celiyo wa sabqa aladii qablahu dee isagoo hadda in ka badan buu maalmahoodii raacday weeye darsigii kasii horreeyeyno maalintii saddexaad mithaal ahaan halaata maraatin waladii qablahu kii kasii horreeyeyna ithnayni waladii qablahu maratan waaxida kii ka horreeyeyna qaba dee maalintii shanaad iyo mar keliya taas uu kuba celiyo macnuu waxa weeyaan un tan ka qaadanaynaa waxba haddaynaan tan ku taxdiidsan casharkii maalintaa ha dabdiyo si fiican ha u dabdiyo yaa dee bal matalan haddana cashara markaa uu waqti haystay iyo faraaqba casharadii horena had iyo goor ha muraajaceeyo oo yaanay ku koobnaan uun muraajacadiisu ama takraarkiisu darsigii maalintaas ee durusti ka horreysayna kolba waxa weeyaan ee markuu saa yeeluu darsi kastaba had iyo goor uu ku noqnoqdo waxay qalbigiisii bay hagaag ugu sugnaanayaan hagaag buu u fahmayaa wuxuu xafido ama uu aada u fahmo ayay noqon fahaadihi nusada shaarixa waxaa kuba sugnayd fahaadaa waxaan u tilmaamayaa un waa umuuraha celcelintaas iyo takraarka duruustii dee bal matalan kii maalintii mooye duruustii ka horreysay dhoweyd iyagiina qeyb laga siinayo xaddi ay ku yeelanayaan ku celintiiyo raacashadii ay xaddi ku yeelanayaan taasi adcaa ila alxifdi inuu ruuxu casharkii xifdiyo taas baa u dhowo keenaysa oo ashadullaha dabcana taasaa keenaysa oo u dhoweeyaan oo waxay keenaysaa inuu xifdiyo dee culimada qaarkoodna intan in ka badan abu isxaaq shiraasiya baa laga soo naqliyay casharkaas iyo dee ilkiya iyo casharaadka waaba barhkood dee boqolin ku dhowiyo ay raacan jireenba dee waxa weeyaan in badan bay ku celcelin jireen oo laakiin dee iyagu markaa waabay xafidayeen oo abu isxaaq bay soo naqliyaan bayd hadduu ku yimaado casharkii uu dhiganayay bayd shicri innaga waxaa dhici karta baydkaasna inaan la xafidan ama aan dee qiimaba la qiimayn in qasiidadii buu doonan jiray baydkaasi kamid ahayd oo qasiidadii o dhan buu soo xafidi jiray waa baydkaas ayuu daydayi jiray qasiidadii baydkaasi kamid ahayd buu qasiido dhan kaba mid ahaa iyadiina waa xafidi jiray waa abisxaaq imaamka bal haddaba tahayel faada idcaa ila lxifdi wayanbaqii waxaana haboon buu leeyahay anlaa yactaada inaanu caado ka yeelan almukhaafatata hoosu dhig fi takraari xagga takraarka wuxuu ay tahay marka dad ay wada raacanayaan si dee inagaba mandiqada caadaba ahayd ee casharka marka laga baxo jamaaca adigu dee kolba cidi ay soo raaci jirtay in kolley markaa dhawaaq sare waa lagu raacanayaa dadkii way ismaqashiinayaan laakiin waxaa dhacaysa kolkol dee ruuxu keligii inuu casharkii raacanayo tan buu leeyahay si dee himadii iyo malaa carabkii iyo qalbigii xaggii fahamkii iyo waxaan samcigii ay isu kaashadaan oo taasaa waxay keenaysaa haddana inuu xifdiye qiraa'o jahriye ah raacashadiisu ha noqoto yaan hoos u dhiginuun ama ruux il uun dee bal matalan ka aqriyaya sida qira'a saamita oo kale arrintiisu yaanay noqoninbe saraha u qaado raacashadii uu raacanaya dee waa xad aanu cid kalena tashwiishin xadse uu inoo soo wada isagiina aanu isdhibin laakiin arrintu ay noqoto ruuxu dee waxaan u ihtimaamaya oo xawaastiisii hadday tahay hadalkii iyo maqalkii iyo wixiibaa iskaashanaya oo kolley xaggiibay dabdigiibay u dhowduu leeyahay taasiye inuu bal waxa weeyaan allah yactaaday inaanu ka caado yeelin almukhaafata hoos mukhaafatata hoosu dhig weeye fi takraar xagga celcelinta iyo casharka raacashadiisa lianna darsa darsigiiyo takraara takraarkan yambaqii waxa habboon an yakuna biquwati wanashaad waa qayb nashaadka ka mida dhawaaqanu ku dhawaaqaya la jaaraya jaari aan isagii waxyeelin cid kalena aan tashwiish gelinayn marka inay quwo iyo nashaad noqoto oo yeelato taas baaba mudan walaa yajara waxaa kaloo dee bal markaa habboon inaanu la jaharin jahran jahri yujhidu dhibaya nafsahu naftiisa kay laa yanqadi can takraar dee markuu isdhawo hadduu dhawaaq sarena qaato hadduu xataa meel cidla aba joogo iyada markaa waxaa dhici karta taasi isagii dhib inay u keento marka dambe takraarkii uu kaba guudaalo taasna si aanay u dhicin bal adigu si caadi ah ismaqashiinayo oo waxa weeyaan aan ahayn un qiraa'o nadar nadar un aan ahayna ismaqashiinayo isagoo casharkiina raacanayo kuna ceshanaya bal taas arrintiisu hala ahaata buu leeyahy oo waxay tilmaamaysaa un tani waa hime ayay tilmaamaysaa iyo xirsi uu dalabkii iyo takraarkii ku dadaalayo fakhayr lumuuri awsaduha marka wuxuu leeyahy waa bayna almukhaafatati waaljahri umuuraha maxaa u khayr badan waa waxa u dhexeeya un kale lafdiga khayru lumuuri awsaduhaa ama khayru lumuuri awsaaduhaa bal lafdi xadiisna waaba soo aroray taasoo sakhaawi baa kitaabkiisa almaqaasid wuxuu soo naqliyaa ibnu samcaani waa kitaabka uu ku leeyay taariikhda baqdaad ee de iyaduba waasacayd kitaabku ku taam yeelo daylu taariikh baqdaad uba yidhaaho inuu dee sanadkiisii uu kuba soo naqliyo isagoo marfuuca khayrulumuuri awsaaduhaa ama awsaduhaa walow sanadka mid majhuulaha kuba sugan uu yidhi daylamina inuu isaguna xadiid ibnu cabaas oo marfuuca laakiin sanadkiisa ma sheegin daylami oo iyaduna khayru lacmaali awsaduhaa ay kuba timi oo bal lafdigu xadiis ahaana waa u soo arooray waana tan dee iska badnaatay ee iska noqotay maseloo kaleba noqotay hadiyo goor lasoo qaatay laakiin asalkiisu xadiid iyaanu sanadkiisu sugnaaninba ee ayay ahayd waxaanu markaa uu yar dheereeyaa uu soo qaataa ayaad qur-aan u leeya dee macnahan baaba keenaysaayoo dee bal matalan waladina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaaman oo kale oo nafaqadii inay wasan noqoto israafkii iyo ikhtaarkii labadii ay udhaxayso oo kale iyo waxa weeya walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid baha iyo bal umuuruu soo qaata oo aayaad qur-aan yu leeya dee macnahan in dee qasdigu waayo daraf alumuur oo ifraad iyo tafriid hadiyo goor waa wax madmuum ah maxaa uhd ay tahay waa waxaa u dhexeeyeen ifraadna kuma sugnayn tafriidna kuma sugnayn waa sida cibaadaadkiiyaba ruuxii lagaba dooni iqtisaadkii cibaadada bal taas baaba ah waxaa kilaa darafay markaa qasdi umuuri damiimo bal markaa taas baaba mudan oo dee bal wuxuu soo qaataa markaa waxaan leenahay umuuro kale oo xagga macnahan xoogeynayo oo ah inay umuurta kolley ifraadka iyo tafriidku labadu midna ma fiicno waa laba daraf oo madmuum ah laakiin waxaa u dhaxeeya hadday nafaqo tahay iyo haddii ay dee umuur kale tahay iyo bal salaada iyo qur-aanka iyo tilaawadiisa marka ay tahay iyo umuurahaas taas baa mudan oo tan baaba wuxuu leeyahay macnahan aan hayne khayrulumuuri awsad ee xadiidkan sanadkiisu dee bal markaa dacfi uu kuba sugan yahay ama barhkood isnaad la-aan ay usoo naqliyeen tan baa shaahid u noqonaysa oo aayaadkaas iyabaa shaahid uba noqonayaan xukiya ana abaa yuusufa raximah llahu tacala marka wuxuu leeyahy waxaa lasoo naqliyay abaa yuusuf kaana inuu ahaa yudaakiru lfiqha maca alfuqahaai waa markay dee mudaakare noqoto iyo mudaaraxo dadkii fuqahada ahaa dee hadiyo goorna waa tii xagga mudaakarada ama mudaaraxo iyo mudaadaro iyo hakaba soo cabiree inay takraarkan iyo keligii inuu shakhsi ku celceliyo cid kale ay wax wada baxsayayaan masaayishii isla eegayaan dib ay ugu wada noqonayaan bal ay ku munaadaroonayan inay kaba sii fiicantahay mujarad takraar horeen kitaabka ugu soo aragnay haddaba wuxuu leeyahy abaa yuusuf waa xagga himadoodii sare iyo xirsigoodii iyo ijtihaadkoodii yudaakiru lfiqa fiqigan buu dee maca alfuqahaai buu la mudaakaroonayay biquwati wanashaad waa isagoo ihtimaam meeshii jiro xoog jiro nashaad jiro waana dadkii dee cilmiga naftooda wadasiiya xataa iyagoo sakaraad oo naftu ay kaba sii baxaysay masaa-ishan baxsinayeen se isaga naftiisa ay noo dambayseen haddaba taas waa wa kaana sihru waa ninkii sirigiisa ama inantiisaa qaba ama walaashii kale alashaartu labada dhinacba way dee jamcisaayeen cindahu agtiisu kuma sugnaayo yatacajabu min amri arrintiisu la yaabanaa quwadan uu leeyahay nashaadkan uu leeyahay wayaquulu wuxuu odhanayay ana aclamu malaa dee waqtiyadiisii hore inu aad u faqiira waataynu soo marray anigu waxaan ogahay annahu jaa'icun mundu khamsati ayaamin ilaa shan cisho inuu dee wax hagaagsan aanu cunuu gaajaysan yahay wa maca dalika iyaday taasi jirto yunaadiru biquwatin wa nashaad waa dee himadii cilmiga ay u lahaayeen taas bay ahayd oo haddana iyaday jirto oo gaajadiisaasi ay jirto waa kan dadkii fuqahada ahaa la munaadaroonaya la mubaaxafoonaya iyaday quwo iyo nashaad weliba ay kaba muuqato taasuu odhanayay wayanbaqii waxaa kaloo habboon buu leeyahay anlaa yakuuna inaanu ahaanin oonu u sugnaanin lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay fatratun waa kala go oo dee inuu casharadii u aqrisanayay cilmigii u baranayay ka kala go'da weeye oo fatro waxa ay tahay un alinqidaacu can diraasa limuddo mucayana waa diraasadii oo laga go'o muddo mucayan oo ruuxii waa daalibkaabuu ahaa de casharadii ku taxnaa xalaqaadkii liamri maa ayuu isaga daayay muddo bal ha kuba soo noqdo mar kale oo dee kolba waa ka go'aya ama marar buu kaba go'ay arrintiisu inay muwaadabo noqoto waxaa dee ilaa intay bal maqaamu kaba gaadhayay uu laazimayo eenu kaba tegahayn duruuftiisa kalena isagoo tartiibsanaya inay taa noqoto habboone inuu fatro yeesho kala go' yeesho awqaadda qaarkeed faraa kaba qaaduu iskaba daayo haddana mar dambe uu kuba soo noqdo taa inaanu ruuxii daalibkaa yeelan taas baa mudan buu leeyaho fiican fa ina aafatu cibaado hadday tahay iyo camal hadday tahay kale iyo haddii ay tahay dalab cilmiba alfatra aafo weeye oo ruuxii wixii baa ka kala go'aya wixii baa ka kala daadanaya aafadii dalabka ama ruuxii daalibkaa aafadiisa weeye taasi fatra inuu yeesho oo bal markaa taa ha iskaba ilaaliyo buu leeyahy wa kaana ustaaduna shaykhu lislaami burhaanuddiini raximah llahu tacaala waa dee ninkii inooguba badnaa cid uu laabmo waa sheekhiisii saaxib alhidaaya weeye kitaabkii hidaaya nin imaamkii lahaa weeye ayaa wuxuu odhan jiray buuri yaquulo inamaa fuqtu calaa shurakaai dadkii aynu isku xerta ahayn weeye aynu cilmiga wadaagsanaynay mashaayikh aanu wax ka wada qaadanayna waxaan anigu uga kor noqday oon uga dee marka la eego xaggaa jaanibkaa uga dee noqday ka kaga sarreeya biannii aniga lam taqac lii iimay dhicin alfatratu kala go fi taxsiili oo cilmiga barashadiisi iyo taxsiilkii anigu waan israaciyo marna kama dee kamaan joogsan iyagii fataraad baa kuba yimi awqaada ay casharada ka hadhayeen iskaba daynayeen oo mar dambey kusoo noqonayeen taasaa keentay inay iga dambeeyaan aniga waxa keenay inaan iyagii jaanibkaa kaga qaalib noqdo kaga sarreeyo aniga fatra iimay dhicin buu leeyahy kala go-e cilmigaygu kaa isugu deeyo dalabkayga iyo taxsiilkaygu muu kala go- muu lahayn nusqada shaarixaya kuwo kaleba aan eegay waxaa laftooda inamaa galabtu calaa shurakaayi bianii lam biannii lam yaqac liya alfatratu fi taxsiil cibaaradeedna aad moodaa inay tan nusqadeedna kuba sugan tahay ay kaba daahirsan tahay ka waadixsan tahay waana isla macnoo waxaan dadkii shurakadayda ahaa shurakada waa dadkii ay dalabka wadaagsanayeen anigu aan uga qaalib noqday qalabadna wuxuu wadaa un anigu dee maqaam sare oo cilmigii aan ka gaadhona iyaga ka gaadhin aan kuma gaadhay aniga fatra imay dhicin xaggii taxsiilka wa kaana waxaanu ahaa waa isaga burhaanudiin yaxkii mid ka soo naqliyo can shaykh alislaam alisbijaaniyi shaykhulislaam alisbijaani iminka inoogu horeysa waana nin faqiiha ama caalim ahaayoo la yidhaaho cali ibni moxamed ibni ismaaciil cali ibni moxamed ibni ismaaciil waxaa loo yaqaanay shaykhulislaam alisbijaani san imakaba uu inoo dhigtay xanafiyadiina waqtigiisii ama marka la eego dee mandiqadiisii iyo xanafiyada waqtigoodii sheekhoodii baabuu ahaa xagga isagoo aada u cumriyey in badanna wax laga bartay cilmiga nashrintiisa kuma jiray dadkii cilmiga kaba bartay waxaa kaba mid ahaa saaxib alhidaaya ninkan imakaba wax kaba soo naqlinaya waa sheekhyadiisii buu kaba mid yahayoo jamaaco uu isagu ka mid yahay saaxib alhidaaya ayaa cilmigan fiqa kaba qaatay kollay tasaaniifna waa lahaa dee waxa weeyaan inay imika waqtigan soo gaadheen iyon kale war uma hayo laakiin waqtigiisii tasaaniif uu lahaa xagga meeshan loo nisbeeyey isbijaanna kollay marka la eego mucjamu lbuldan yaqut lxamawi isagu wuxuu ku dabdiyaa hamsadoo la fadxiyo la yidhaha alsbijaniya markaa asbijan laba yidhaaho asbijan y asbijan waxa uu isagu laakiin ibnu khallikan waa kitaabkan sheekhan le kitaabka la yidhaha wafayaat lacyaan oo kitaab muhima walow dee kitaab taraajima yahay laakiin jaanibku aad muhim ugu yahay waxa weeye waa xagga dabdibta marka uu tarjamo dhigto ama taraajim dhigto hadday tahay makaankii oo kale iyo alfaada iyo uu dabdiyayo waa marka la eego dadka taqyiidka fiican oo barhkood baaban arkay iyagoo dabdiyadiisi iyo meelihii uu dabdinaya gaar usoo u soo saaray oo muqayadaatu mukhallikan intay kuba magacaabeen gaar uba madbuceeyey marka aad buu wuxu dabdiyaa jaanibkaas adigu bal walow dee marka la eego kolkol shucarada iyo dee taraajimtooda iyo uu dheereeyo taas oo kale iyo waa nina qarnigii dee toddobaadna raggiisii ahaa waa dabaqadii imaam nawowi iyo dee ibnu salaax iyabaa sheekhadiisii kaba mid ahaaye ibnu khallikanna waa la yidhaha dabdigiisu waa saa khallikan saas baa lagu dabdiyaayo dee kolkol idinma xarakaysa marka kutubta meelaha ku arkaysaan laakiin sheekha magaciisu waa ibnu khallikan isagu muxuu ku dabdiyey in hamsada la kasriyo isbijaan adigu waxaan uga jeedaa meeshan loo nisbeeyey hamsada haddii la fadxiyana waa lagu dabdiyey hamsada haddii la kasriyana oo dee saaxibu mucjam ulbuldaan baa ku dabdiyo yaaquud haddaan hamsada kasrinayn ibnu khallikan ama wafiyaat lacyaan oo aada dabdigiisu muhim u yahay ayaa isagu kuba dabdiyey waxaanu yidhaha ibnu khallikan baa yidhaha madiinatu min aqsa bilaadi sharqi adunuha min iqliimi sinahu qariibatun waa madiino marka la eega bilaadii muslimiinta xaggii bari meelihii ugu durugsanaayo sitaa wuxuu yidhaha waxaan u malaynayaaba inay waddanka shiinaa ama iqliima siin waqtigaasuu ka cabirayay inay kaba mid tahay ama ay ku dhowdo adigu waa bilaadii islaamka meelihii ugu durugsanaa un ayay tan loo nisbeeyey ay tahay ee magaciisa shan boqol iyo isaga dhimashadiisu shan iyo soddonkii hijirada ahayd shan boqol iyo shan iyo soddonkii hijirada haddaba ninkaas baa wuxuu kasoo naqlinayey anahu waqaca lahu inuu u dhacayo uu kuba xasilay dee ikhtiyaarkiisana may ahayne fi zaman fii zamani taxsiilihi waxbarashadiisa waqtigeedii iyo wa tacalumihi fatratun ithnatay casharata sanatan fatro kala go oo waqtigii uu dalabkaay uu cilmiga baranayay ayaa waxaa ku yimi inay casharadii ka kala go-een ay ka kala goyn tani ikhtiyaarkiisa maa inuu isagu faraha ka qaaday maase dee in badan inaga kamida kaba dhacda iyagoo waxa dee ma xataa dee haleelayo iyo makansanaya efatro oo bal dee in badan bay dhacda dadka qaarkood amar yar ruux yar oo ay la ballansanyiyo ama waxaan macno lahayn dee inay darsigoodii hadduu doono ugaba baaqdo oo waayo waa himo ama ihtimaam weyn oonay siinahayn efatro ayaa isaga ku dhacday weliba dheer oo labayo toban sanooda maxay ugu dhacday biinqilaab ilmulk ujeedadii waqtiyadaa hore oo dee ay iska badnaayeen sawraadku ay iska badnaayeen idiraabka siyaasiga ahaa dee waxaa la arkaa nin suldaanaa meeshii laga saaray ku kala yimi waddankiibaa idiraab iyo uu markaa khalal uu kuba yimi tiibaa keentay inay u suurtogeli weyday ina waxyaalahoodii ay mutaabiciyaan oo halkii kaba wadaan marka muxuu yeelay fakharaja uu baxay maca shariikii isagiiyo ninkii rafiiqiisa shariik waa ninkii ay dalabkan rafiiqa ku ahaayeen adigu xataa isku madhabba may hayn oo malaafiqaya laakiin de waa munaadaradiiyo jaanibkaas bay iyagu rafiiq kuba ahaayeen maca shariikihi fi lmunaadara xagga marka la eego munaadarada masaa-isha cilmiga lagu munaadaroonayo taas bay wada baxeen ilaa xaysu meel bay u baxeen yumkinuhuma uu suurtogelayo alistibraaru inay dee istibraar fii dalab alcilmi oo markii dee waddankii iyo halkii ay joogeen khalalkani ku yimi idiraab siyaasi uu kuba yimi inay u suurtogelahayn inay cilmigii iyo dalabkiisii iyo duruustiisii ay u wataan meel kale u baxeen oo malaa dee kaba degan oo aan dee ay meeshii ay u suurtogelayso inay waxbarashadoodii ay iskagaba jiraan wadallah waxay ahaadeen yadrusaanihi waa cilmigii kuwa darsaya macan sida iyagoo dhan itnatay casharata sana labiyo toban sanadood oo dee xaggii munaadaradood iyo buxuutood iyo wixii ay xafidayeen iyo umuurahoodii oo kaleba fa saara wuxuu noqday shariiku ninkii rafiiqiisa ahaa shaykh alislaami lishaaficiyina wa kaana waxaanu ah huwa shariigaasi waa ninkaa rafiiqiisu shaaficiyan buu ahaa dee isaguna waa ka martabadan xagga fiqigiiyo xanafiyada kaba gaadhay wakana ustaaduna waxaa le saaxib atacliim almutacalim baa le waxaa sheekheenii ama sheekha yagii asheikh alqaadi alimaam fakhrulislaam qaadi khan qaadi khanna horeynuu soo maray safxadii afar iyo labaatanaad baa dikrigiisa inooguba horeeyey markaas baan dee tarjamadii soo kooban iyo soo sheegay fataawi ina soo gaadhay oo fataawi qaadi khan la yidhaho madbuuca oo dee kollay taalaba markaa muntashiraba waa leeyahay kutubtiisi ina soo gaadhay taasi kaga mid tahay haddaba sheekhaasi wuxuu odhanaya yaquulu yanbaqii waxa u habboon lilmutafaqih ninkii fiqiga baranaya kollay cilmi kastana waa taasun an yaxfada inuu xifdiyo kitaaban waaxidan kitaab keliya oo min kutubi lfiqi fiqiga kutubtiisa ka mid a daa'iman liyatayasara lahu si ugu dhib yaraado ugu salanaado xifdu maa yasmacu waxa uu maqlaya min alfiqi fiqiga xifdigiisa oo dee waqtiyadii hore intaani xataa bilaabineen sheekhada u tegin baabay mutuunta sii xafidi jireen markii aada xafido ama fiqiya ama fanni kali ina wuxuu ku dhib yaraynayaa ee kollay fahamka fannigaas oo dhan oo dee markuu wixii xafidee kaa xifdiyo wixii kale fiqiya sharax bay u noqonayaan intan uu xifdisan yahay oo sii badatay unbay noqon lasii bastiyey lasii sharxay masaa'il kale ay kusii beereen oo markaa taasi waxay u dhib yaraynaysaa buu leeyahay xifdiga wixii uu kolba maqlayey ee ziyaadada ah inuu xafido ina asaaskiisii buu xifdisan yahay waxani ama sharax bay tan usiiyiin bastin bay usiiyiin waxay u noqon karaa ama dee waxa weeye masaa'il kale oo lagu soo biiro iyadii kuma xidhan bal inuu taa yeelo kollayna dee xifdigii dee waqtiyadaa hore banaan jiray oo ahaa mutuunta in la xafidaa waxay ruuxu markaas dee faa'iido weyn bay ahayd oo fanigii markuu kitaabkaba xafido waxa u dhib yaraanaya wixii kale o dhan inay sharaxun bay u tahay waxa uu xifdisan yahay wuxuu bu baahnaan markaa in loo sharxo loo macneeyo laga dhaadhiciyo siibay wixii oo dhan bay usii dhib yaraynaysa fasl fi اtawakuli wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk